الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد waxaan halkan ku akri doonaa kitaabka uu leeyahay alimaam muslim alxajaaj oo loo yaqaano saxiix muslim oo ah kitaabkii labaad fi lxadiidi saxiix markii uu noqday alimaam albukhaari kitaabkiisa jaamic saxiix kitaabkii koobaad waxaan ilaahay ka baryaynaa sida uu noogu sahlay bidaayadiisa in uu nihaayadiisa noogu sahlo ina waliyu dalika walqaadiru calayhi waxaan ka hormarinaynaa laba majlis oo midna uu yahay tarjamada mu-alifka midna uu yahay kitaabka wax ku saabsan mu-alifka kitaabka xoogaa inaan wax ka ogaano waa loo baahan yahay kitaabka manhajkiisa iyo waxyaalaha la xiriira intaan kitaabka la bilaabina waa loo baahan yahay tarjamada ayaa ku bilaabeynaa waxaa la yidhaahdaa muslim ibnu xajaaj ibnu muslim ibni warg ibni kushaad abulxusein alqushayri nasaban annaysaburi daar walmowdin magaciisa sidaas baa la yidhaahdaa waxaa la isku khilaafay alqushayri dabcan waa nisba ilaa qabiila min qabaa'il alcarab oo bani qushayr la yidhaahdo marka bani qushayrka ma u dhashay mise waa mowlahooda bay culimmadu isku khilaafeen bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin waa u dhashay oo markay u tarjumayaan waxay dhahaan alqushayri saliibatan yacni waa ka mid bacdu ahlicilmina waxay leeyihiin alqushayri mawlaa mawlahooda weeyaan ama qof ay iyagu qureeyeen weeyaan ee dalab uma aha a-imada sitada ah sida ad ogtihiin alimaam albukhaari waa farisi ibnu maajah waa farisi annasaa-i waa farisi atirmidi waa abu daawuud waa laba carabi ninkana waa lasu khilaafa inuu carabi yahay iyo in uu yahay cajami laakiin dhalashadooda ha noqoto cajami eh luqadooda iyo dhaqankoodu waa carab dhulalkii muslimku mar hore uu tegey ayay u dhasheen dhulalkaas islaamku uu mar hore tegey oo uu qabsadana dadkii degaankaa joogay luqadiina way qaateen diinkiina way qaateen luqadooduna waa noqotay luqa carabiya diinkooduna waa diinkii muslimiintu ay u keeneen iyaga oo luqadihii kale waxbartood ay ka jireen laakiin luqada saa-idka waxay ahayd luqa alcarabiya dadka muslimiintana mar haddii ay diinkii qaateen kuna kalsoonaadeen dadaalkoodiibaa soo saaray dadaalkoodii waxaa muuqata marka in ay aada iyo aada uga liibaaneen oo ay noqdeen dad muslimiintoo dhan ay u xilhayso aqoonna ay ka og yihiin iyagoo dhalashadooda ay dhici karto marka inaysan ahayn dhalasho carabiyeed waxa uu dhashay sida uu rajaxay alimaam abu camr ibnu salaax labadii boqol iyo lixdii hijrada caadaduna waxay ahayd qofka markii uu dugsiga ka soo baxo qur-aanka uu dhammeeyo isla markaas baa inuu cilmiga dalbo marka waxay dhaheen culimmada cilmiga dalabkiisa iyo xadiidka dhegaysigiisa waxaa ugu horreysay mi-atayn thamanta cashar isagoo da-diisu ay tahay laba-iyo toban laba-iyo toban buu ku bilaabay da-diisoo ah fii talabi alxadiidi wa samaacihi laba iyo tobanka markay ilmahaynu joogaanna waa iyaasiyo food dheer oo banooniga darsi ka dhigta laakiin awdaacda dadka kala duwana waxaa dhici karta dadkaas yaryarka ah dadkooda waaweynu inay iyaguna sidoo kale yihiin laakiin ilmaha yaryar oo waqtigaas joogay dadka waaweyn oo ku dayanayeen ayaa sida ahaa oo ah dad mas-uuliyiin oo xilkas oo wixii qiimo leh isku mashquuliyo waxa uu magaaladiisa naysabuur uu wax ka akhristay yaxya bnu yaxya atamiimi wa isxaaq bnu raahuuya magaalada uu ku dhashana waxaa la yidhaahdaa naysabuur naysabuurna waxay ahayd gobolka la yidhaha khuraasaan magaalo madaxdiisa gobol weyn weeyaan aada u weyn oo ka mid ah dholalka shardiga ah oo islaamku uu waqti hore gaadhay waqtigii saxaabada gobol weeyaan marka khuraasaanku afar qaybood u qaybsamo oo afartooduba ay aada u wen yihiin ilaa ay gaaraan siin xuduudda gobolka khuraasaan magaalo madaxdiisa waxay ahayd naysaabuur oo ah magaaladii ku dhashay alimaam muslim afartiisa qaybood culamadu waxay dhaheen waxaa ugu mashhuursan qeybta koobaad caasimadda iyo duus iyo mashhad iyo nasa oo ah magaaladii trmi madahay nasaa-i iyo sarkhas qeybta labaad ama rubac labaad gobolka waxaa ka mida magaalooyinkiisi haraah buushanji marwa magaaladii axmed ibn xambal weeye qeybta saddexaad ama qeybta afaraad waxaan leeyahay saddexaad waxaa ka mida magaalooyinkiisa haraah maalin qeybta afaraad waxaa ka mida balakh juusjan baalaqaan gobolkaas marka aada u weynaa hadda waxaa qaybsada afar dowladood iiraan afghanistan turkmenistan uzbekistan afartaas baa wadaagay caasimadiina waxaa helay iiraan waa magaaladii muslimiin wuxuuna gobolkaas ahaa gobolka markii gobolada muslimiinta oo dhan la fiiriyo uga aqoonta badan dhinac kasta markii la fiiriyo ama sunno ama xadiid ama tafsiir ama luqo laakiin hadda waa isbedeshay waa bilaad raafidiya ilaahi subxaanahu watacaala isaga arrimaha bedbedela lixikmatin yaclamuhaa meel awal bilaad sunna ahayd baa bilaad raafida noqonaysa bilaad ahlilbidac meel awal hore bilaad ahlilbidac ahayd baa kadib isu bedeleysa bilaad ahli sunna ilaahay baana arrimaha bedbedela kadib sida ay caadadu ahayd wadamada muslimiinta dadka u dhashay niyadooda waxay kusoo jeeday xarameynka ee qofka marka ihtimaamkiisa wuxa uu ahay goboladaas ama wadamadaas u dhashay xarameynka inuu tago laakiin hadda ihtimaamaadka dadka gabalkood magaalooyin kale baa ku jirta oo waxaa dhici karta qofka isagoon xaramkii tegin inuu hindiya tago ama bakistan uu tago ihtimaam soo baxa waayo awal hore muslimiinta aysan aqoon oo muslim waxaa ku sajillaan inuu tago bilaad alxarameyn xaj ha u tago ama cibaado ha u tago ama cilmi dalab ha u tago xajku usoo rarta marka sanadka cishriin markuu gaaray ama tiscata cashar waa dhowr iyo toban isaga weli jira maka ayuu wuxuu kula kulmay marka mashaa'ikh maka waxaa loo soo aadi jiray xajka iyo culummada xajka soo aada ama xarameynka degan in wax laga faa'iidaysto maka wuxuu kula kulmay markaa mashaa'ikh ay ka mid yihiin ama ay ugu da-wan yihiin cabdullaahi bnu maslamata alqacnabi oo ah shiikiisa ugu weyn ugu da-da weyn oo ah ardaygii maalik ibnu anas culummadiisa marka dhammaan ninkaasa ugu da-weyn culummadiisa ama mashaayikhdiisu waxay yihiin taabicu taabicu taabici taabiciy ama tabacu latbaac laakiin cabdullahi bnu maslamata kaliyaha wuxuu ka yahay taabicu taabiciy oo nin taabici ah ayuu la kulmay cabdullahi bnu maslamata alqacnabi oo la yidhaha salamatu bnu wardaan ninkaas marka yaa taabici ah isagana ninkaas buu cabdullah bn muslamata la kulmay marka muslim ninkan uu wax ka akrisay oo cabdullah bnu maslamata mashaa'ikhdiisa ugu da-wen yahay ugu dabaqo sareeya oo waa taabicu taabiciy mashaa'ikhdiisa kanina waa tabacu latbaac laakiin ninkaas salamatu bnu marwardaan haddii uu wax ka wari lahaa dariiqiisa axaadiidtiisu waxay noqon lahayd axaadiid hulaafiya maadaama uu yahay salamat bnu mardaan taabici cabdullaahi bnu maslamatana uu sheikh muslim yahay idan taabiciga waxaa ku xiga saxaabi marka haddii uu dariiq cabdillaahi bni maslamata can salamata bni wardaan can axadi asaxaaba hadduu wax ka wari lahaa muslim asaaniid hulaafiyaad ahaa kitaabkiisa ku jiri lahayd laakiin axaadiidtiisa ama asaaniiddiisa hulaafiyaad laguma arko waxaa ugu sarrayda rubaaciyaad oo ah isaga iyo nebiga oo afar qofood u dhaxayda sababtuna waxa weeyay dhaheen ninkan salamat binu wardaan aan shardigiisa waafaqsanayn ama xoogaa dacfi uu ku tuhmaayey sidaas daraaddeeda marka cabdillaahi bn maslamata can salamata bni wardaan waxkana uusan warin kadib culamo kale ayuu la kulmay marka axaadiidtiisa laguma arko hulaafiyaad laakiin ardadiisa qeyb ka mid ah ayaa hulaafiyaad leh tirmido kale masalan hal xadiid oo hulaafiyaad ah wuu leeyahay waana ardagii muslim tirmidi laakiin dariiq haluu maray oo aan dariiqaas ahayn salamat bnu wardaan marka isagu hulaafiyaad ma laha laakiin ardagiisa oo ah tirmidi baa hulaafiyaad leh oo hal xadiid oo saddex ka kooban ruwaadiisii uu leeyahay tirmida oo jaamiciisa ku dhex taala kadib kuufa ayuu tegey mashaa'ikh kuufa joogtay uu wax ka akhristay cumar bin xafs bin khiyaar iyo ha kaleeto kadib magaaladiisuu ku laabtay naysaabuur shan sano kadib ayuu masale raxlo kala galay raxladiisu marka way dheereed markaas dhul badan oo muslimiinta waktigaas ay u arkahayeen inay tahay dhul cilmiyeed ayuu maray baqdaad uufa basra shaam shaamuna waa isku haystaa inuu shaam tegayo in kale masar xarameynka intaasu isu maray kadib culamo badan buu wax ka dhegaystay markuu kitaabka alifayay marka qeyb ka mid ah culammadu wax ka akhristay ayuu gaar ahaaneed wax uga soo qaatay oo uu saxiixiisa u doortay inuu wax uga wariyo ee dadka uu wax ka akhristo oo dhan ma aha dadka uu saxiixiisa wax uga wariyo laakiin qeyb mucayan uu ka doortay qeybtaas waa isku khilaafeen tiradeeda sakhawi wuxuu leeyahay waa laba boqol iyo toddoba-iyo toban sheekh ayuu saxiixiisa wax uga wariyo dahaad wuxuu leeyahay waa laba boqol iyo labaatan nimankan dabcada u dambeeyay oo si saxiix muslim midna daabaco soo saaray oo daari tacsiil daarleyda ay soo saartay oo si wanaagsan uga shaqeeyey xadiid xadiidna isu kor taagay waxay dhaheen ragga uu wax kaga wariyo saxiixiisa waa laba boqol iyo shan iyo labaatan ayagaana waaqaca u dhow xadiid xadiis bay u kor istaageen raqamhaan bay u tiriyeen waxay noqdeen laba boqol iyo shan iyo labaatan sheikh ayuu saxiixiisa wax uga wariyaa mashaa'ikhdiisa waxaa ugu weyn alimaam axmed bn xambal walimaam albukhaari walimaam isxaaq bn raabuya yaa culamadiisa ugu waaweyn wax ka akhristay oo uu wax ka faa-iidaystay ardadiisana way badan yihiin ardadiisana afar ayaa ugu mashhuursan kitaabka ka warisay saxiixa culamada aada bay u ammaaneen cilmi iyo fadli bay ku ammaaneen ilaa uu yidhaahday abu yacla alkhaliili ashharu min an tudkara fadaa'iluhu wuxuu ka shuhro badan yahay in fadaaishiisa laga warramo waa ka mashhuursan yahay intaas shaykiisa isxaaq ibn raahuyah ayaa wuxuu ku yidhi intuu fiiriyo wuxuu ku yidhi hadal faarisi ah tarjamadiisuna ay tahay ayu rajulun yakunu hada ninkoo noqon doonaa ninkaan isagana faris buu ku hadli jiray yani isxaaq oqcarabiina waa yaqiin saaxiibkiisa layir axmed ibnu salm ayaa wuxuu yihi ra-ytu abaa zurcata wa abaa xaatim yuqadimaani muslima fi macrifati الصaxiixi alaa mashaayikhi casrihima bule axmed ibnu salma waxaana ku leehay abu zurca iyo abu xaatim oo muslim u hormarinhaya xadiidka saxiixa macrifadiisa oo ka hormarinaya culammadii waqtigiisii joogtay abu bakr aljarudi layraa wuxuu leeyahay xadaanaa muslimu wa kana min awciyati اlaymi weelasha cilmiguna ka mid ah alimaam abu camr ibn salaam buu leeyahay qad kaana lahu raximahu llahu waiyaana fii cilmi alxadiidi durabaa-u yani dad isaga ka agdhow yuu ku lahaa fii cilmi alxadiid laa yafduluhu oo uusan ka fadli badnayn wa aakharuuna yafduluunahu iyo kuwo kaleeto isaga ka fadli badan baa jira buu leeyahay فرفعه الله تبارك وتعالى بكتابه الصحيح هذا إلى مناط النجوم إلahay wuxuu kor uu qaadu leeyahay kitaabkiisa صaحيixa ah meesha xiduuha ay ku xiran yihiin buu kor uu qaada halkaas u gaarsiiyey وصاaر إmاamا xujة يبدأ ذikrه ويucaad في علم الحadيiث wuxuuna noqday imaam xujo ah oo lagu bilaabo xadiidka markii laga waramahayo isaga hadalkiisa laguna khatimo lana soo celiyo fii cilmi alxadiidi wagayrihi min alculum wadalika fadl اllahi yu'tiihi man yashaa kutub badan buu leeyahay uu alifay alimaam muslim qeybo badan matbuucana waa jira qeybo mafduudana waa jira qeybaha matbuuca waxaa kamid ah tamyiis oo ah kitaab cilal ah almunfaridaat walbuxdaan oo ah kitaab xadiid ah isaguna ah alasmaa walkunaa watabaqaat oo ah taraajumta ruwaadda caqiidatu imaam muslim caqiidadiisu maxay ahayd imaam muslim wuxuu ka mid yahay min kibaari a'imati alxadiidi min ahli sunnati waljamaca ayuu ka mid yahay kibaartooda dad badan baa kutubu sita akhrista mashaaric iyo afkaar kala duwanna qaba laakiin min fadli illaahi lixdooda laguma arko hal nin oo bidca loo nisbeeyey bal kulligood waa aima min aimati sunna dhammaantood laakiin waxa ayaan daraa ninkii isagoo akhrisan haya kitaabada lixda ah mid ka mida ama iyagoo dhan yuunan waafaqsanayn kitaabkuu akhrisanayo caqiidada imaamka alifay waa ayaan daro imaam min aimati sunna weeyaan abu cuhmaan asaabuni kitaabkiisa caqiidatu salaf asxaabu xadiidi wuxuu ku yidhi markuu ka warramahayay calaamaadka ahli sunnada wuxuu yidhi calaamaadka ahli sunnada waxaa lagu yaqaanaa dadka ahlu sunnada ah inay a'imada sunnada jecel yihiin a'imada sunnada na waxaa ka mida buu yihi alimaam muslim alimaamu dahabi raximah llah ya wuxuu yihi akhara can cali bni ljacdi nin la yidhaha cali bnu jacdi ayuu wax badan ka wariyey muslim oo mashaaikdiisa ka mid laakinahu maa rawaa canhu fi صaxiixi shaya laakiin صaxiixa waxba ugama warinin cali bnu jacdi marka maki bnu cabdaan nin la yidhaahdo ardadiisa ka mida muslim ayaa wuxuu ku yidhi ninkan cali bnu ljacdi maxaad wax uga warin weysi markaasu wuxuu yidhi kaana hiqatan nin hiqah u ahay walaakinahu kaana jahmiyan laakin jahmigu ahay xadiidna waa yaqiinay xadiidna waa laga akrisan hayey hiqana waa yahay buu yihi lakin kaana jahmiyan waxba kama weli ayb madhabkiisa fiqigana wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo alintifaac bijuluudi sibaac maqaarada xayawaanaadka muftariska ah markii la dabqiyo in lagu intifaaci karo ayuu kitaabka alifay kitaabku hadda ma jiro markaasuu wuxuu ka warramay niman dacniyey qowl uu leeyahay shaafici markaasuu beytkaas akriyey intuu keena nimanka dacniyey shaafici beytkaana wuxuu yahay wa ruba cayaabin lahu mandarun mushtamilu thawbi cala alcaybi badana inta wax aabeynaysaa shakligooduna uu fiican yahay laakiin maradoodu ay ceeb huysan tahay badana marka aada buu shaafici u weyneeyey wuxuu kaloo leeyahay kitaab uu ka alifay fi raddi calaa moxamed ibnu nasrin almarwasi labadaas kastaaba wuxuu ku ammaanay shaafici waxa uuna yeedhi min ala'ima aladiina yurjacu ilayhim fi lxadiidi wa fi ljarxi waatacdiil a'imada wuxuu ka mid yahay shaafici buu yidhi loola laabto xadiidka iyo jarxiga tacdiilkaba uu ka mid yahay sidaa daradeed marka culamaau shaaficiya waxay dhaheen shaafici waayo fii dabaqaati shaaficiya ayayna u tarjumeen calaa annahu shaafici xanaabiladana waxay dhaheen xambali waaye fii kutub alxanaabila taraajimteeda ayay u tarjumeen sida ibn abi yacla alfara fii dabaqaati alxanaabila waxaana jira bay dhaheen wuxuu leeyahay su-aalaad uu weydiiyey axmed bnu xambal oo macruuf ah maadaama uu su-aalaad weydiiyey idan waa xambali bay dhaheen laakiin waxaa la weydiiyey shaykhulislaam ibnu taymiya waxaa lagu yidhi hal ilbukhaariyu wa muslimu wa abu daawuud tirmidi waannasaa-i wabnu maaja wa abu daawuud atayaalisi wاdarimi wاlbazaar wاdaar qudni wاlbayhaqi wbnu khusayma wabu yacla almawsili hal kaana haulaai mujtahidiin lam yuqaliduu axada min ala'imati am kanuu muqalidiin intaas ay tiriyeen waa dadka ugu aqoonta badan xadiiska oo mashaahiirta ah waxaa lagu yihi markaa nimankaa mujtahidiin mayay ahaayeen aan qofna taqliidsan mise muqalidiin bay ahaayeen whal kana min haulaai axadu yantasibu ilى madhabi abi xaniifa maadaama madhab lmuxadiثiin uu ahaa madhabu alahar madhabu lxanafiyana uu ahaa madhabu ahli ra'yi intaas aan soo sheegna mid ka mida oo u nisbo sheegta madhab abi xaniifa ma jira baa lagu yiri wuu ku jawaabay marka alxamdu lilahi rab اlcaalamiin ama اlbukhaari wa abu dawuud faimaamaani fi lfiqhi min ahli اlijtihaad labadaas w waa laba imaam xagga fiqhiga oo min ahli اlijtihaad ah wa ama muslimu wاtirmidi wاnnasaa-i wbnu maajah wbnu khusayma wabu yacla wاlbazaar wanaxwuhum fahum calaa madhabi ahli اlxadiid calaa madhabi ahli اlxadiid laysuu muqalidiina liwaaxidin bicaynihi min alculamaa qof ay muqalid u yihiinna lama arkoo lagu tiri karo oo la dhihi karo waa shaaficiyiin ama waa xambaliyiin walaa hum min ala'imati almujtahidiina cala aliطlaaq a'imada mujtahidiinta ah ijtihaadka mutlaqaana ka mid ma aha bal hum yamiiluuna ilaa qowli a'imati alxadiid laakiin waxay aada ugu leexdaan a'imada xadiidka qowlkooda qadiiman oo ayaga ka horreeyay kashaafici wa axmed wa isxaaq wa abi cubayd wa amhaalihim wa minhum man lahu ikhtisaasu bibacdi ala'ima waxaa ka mid ah gobol aada si gaar ahaaneed uu xihan bacd al-aima ka ikhtisaasi abi daawuud wanaxwihi biaxmed bni xambal yani su-aalaad fiqhiya buu leeyahay ba la yihaha su-aalaad abi daawuud liaxmed bni xambal wa hum ilaa madaahibi ahli اlxijaaz ka malik wa amhaalihi amyalu minhum ilaa madaahibi ahli اlciraaqi ka abi xaniifata wa hawr waxayna u badan yihiin buu yihi maylkoodu madaahibta ahlulxijaaj sida maalik iyo waxa la mid ah oo ay kaga mayl badan yihiin madaahibta ahlulciraaq sida abuu xaniifa iyo fawri sakhawi wuxuu leeyay fi qunyat lmuxtaaj waaldaahiru anahu raximahu llahu kana cala ariiqati ala'imati min ahli اlaahaari fi cadami الtaqliid bal yasluku اlاkhtiyaar hadalkaas kooban uu yidhi sida daahirka waxa weeyaan dariiqada a'imada oo min ahli laahaar yuu ka mid yahay oo ah taqliid la-aan ee wuxuu maraa markaa masaalik اlاkhtiyaar yacni sida madaahibta ahlu sunnada ama ahlu xadiidka ay u kala xoog badan yihiin masaa-ishiisa uga doortaa qaala wamiman qaala sakhaybaa hadalka sii wata wuxuu leeyahy wamiman qaala inahu calى madhabi ahli اlxadiidi walaysa bimuqalidi liwaxidi bicaynihi min alculamaءi wala huwa min ala'imati اlmujtahidiina calى اliطlaaqi aلtaqiy bnu taymiya raximahum اllah waiyana saxaawi infitaax baa ku jira dadka gobolkooda hadda ibnu taymiya maqlaan dhiigaa ku kacaya laakiin isaga wuxuu leeyahay dadka ka warrama arrinkaas oo yidhi madaahib ahlulxadiid bay doorteen muqallid shaksi mucayanana uma aha a'imada mujtahidiintana ka mid ma aha waxaa ka mida buu yidhi attaqiy bnu taymiya raximah llah kadib geeridiisii waxa uu leeyahay alimaam abu camr bnu salaax kaana limowtihi sababun gariib nasha-a min kamratin fikriya geeridiisa waxa u sabab ahayd buu leeyahay sabab gariib ah ka dhashay daboolitaan fikri yacni arrin baa aada u daboolay oo aada u hareeyey oo uu aada ugu fekeray arrinkaas baa sabab u noqday geeridiisa sanadkiisa wuxuu ku wariyay abu camr ibnu salaax can axmed ibni salamata qaal cuqida liabi lxusein muslim ibnu xajaaj majlisun lilmudaakara niman baa waxay dhaheen mudaakaraan samaynayna xadiis baan isweydiinayna marka xadiis baa loo sheegay xadiisku aqoon waayo fansarafa ilaa manzilihi gurigiisuu aaday marka faymustii buu daartay qol buu galay qaala liman fi daar laa yadkulanna axadu minkum hada albeyt qofna yuuna guriga iisoo geli buuyi qofka markaa baxfi ku jira baxfiga asaaliibtiisa waxaa ka mid a inuu iska ilaaliyo tashwiish intii u baxfiga wado haddii halkan telefon dhigato mid kalena halkaan dhigato dhararow waa qabatay dhararow waa qabatay maskaxdaada ku jiro dhan oo kale buulahayo guriga ay usoo goyn buuli markaas waxaa lagu yidhi dambiil timir ah yaa nala siiyey maku siina markaasuu yihi keena faynusti buu daartay timirtiina agtiisuu dhigtay hal habuu la soo bixi waa dhuuqdhuuqi waa liqi xadiiskii u baarhayaa kitaabyadiisii oo dhan uu rabaa inuu rogrogo shaamila dhagdhag laga siiyo ma laha allahu laakiin shaamila ayaga isu ah fa kaana yatlubu alxadiida waya'hudu tamratan tamra intii uu rogayay warqadaha kutubtiisa tirada ka badatay timirtiina waa cunahaya mana iska warhayo fa asbaxa waqad faniya tamru dambiishii oo dhan buu dhameeyey war iskama hayo faasbaxa waqad faniya tamru wawajada xadiid timirtiina waa dhammaatay xadiidkiina waa haday qaala alxaakimu zaadani iqatu min asxaabina anahu minha marida wamaata wuxuu leeya markaa nin iqaha wuxuu iga warramay xaakim baa arrinkaas soo guuriyey nin iqaha wuxuu iga warramay in uu arrinkaas la jiraday lana dhintay maalin ay axad tahay galabteedii maalinta isniintana waa la duugay iyadoo ay shan ka hartay rajab sana mi-atain waaxid wa sitiin da-diisuna ay tahay shan iyo konton jir fikradda qofka aada ugu weynaata waa dhici kartaa marmar in uu qofka dhaawac gaarhsiido cudur gaarhsiido ama dil ay gaarhsiido arrinkaasna shawaahid buu leeyahay mithaal waxaa la wariyey abu tamam tamaam ashaacir ninka la yihaahdo abu tamaam ashaacir shaacir alcabaasi wuxuu ammaanay axmed ibnu muctasim nin la yihaahdo oo ah nin khaliifa uu dhalay asaguna waliyulcahdi ah majliska uu ku ammaanayana waxaa joogay abu yuusuf yacquub ibnu isxaaq alkindi oo takhtar ah abu xaatim marka wuxuu ammaanay axmed ibnu muctasim waxa uu yihi iqdaamu camrin fi samaaxati xaatimin fii xilmi axnafa fii dakaa'i iyaasin intaasuu ku ammaana camr ibnu macdi karib waxay carabta u sallimtay geesinimo wuxuu yihi marka ninkan geesinimada ninkaasuu qabaa fii samaaxati xaatimin xaatim abaa-i carab waxay u sallimtay deeqsinimo xagga deeqsinimadana ninkaasuu ka qabaa fii xilmi axnafa axnaf ibni qays ayay carabuna dulqaad u sallimtay xagga dulqaadkana ninkaasu kalmid huy fii dakaa'i iyaasin iyaas ibnu mucaawiya nin la yidhaahdo ayaa maskax carab u salimtay iyo dakaa ninkaasna dakaadu kala mid yahuudi intaas buu ritay marka boqoradaa la ammaanaa shucaradana boqoraday ammaanaan xoogaa dhaqaalana waa ka helaa markaasuu kindi wuxuu ku yidhi dhagaroo weeyaan marka taxtar ah maa sanacta shay-an shabahta ibna amiiri اlmu'miniin wa waliyi cahdi lmuslimiina bisacaaliki alcarab ammaantaadu wax qiima malahu yidhi waxba maadan samayn ibna amiiri اlmu'miniin iyo waliya cahdi lmuslimiina waxaa ku shabahda u yidha sacaaliiki alcarab carabta kuwooda fuqarada ah oo aan qiimaha lahayn wamin haaulaai aladiina dakarta kuwa aad sheegta maxay qiimahu leeyihiin wamaa qadruhum muxuu sharafkoodu yahay kuwa aad sheegta faadraqagu tamaam yasiiran aada u fikrin daqaa'iq fikirahu galay oo shadiid ah jiddan markaasuu laba beedoo kale ku daray wuxuu yidhi laa tunkiruu bardii lahu man duunahu maala sharuuda fi اnada wاlbaasi faاllahu qad daraba alaqala linuurihi maala min almishkaati wاnnibraasi labadaas beedu ku daray intuu aada u fekeray weliba waxay leeyihiin indhaha gaduutay ha inkirina buu leeyahay darbii lahu masalan ninkan inaan masalan u caddeeyey oo aan dadka u ekeeyey dadkaasuna ay ka hooseeyaan laa tunkiruu darbii lahu man duunahu masalan yacnii nin ka hooseeya asaga inaan masal uga dhigo ha inkirina buu yidhi masalan sharuudan weliba masalkaasuna waa masal fog buu yidhi oo xagga deeqsinimada iyo geesinimada ku fog faallahu qad daraba alaqala linuur ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku caddeeyo masal uga dhiga nuurkiisa min almishkaati waannibraas saynus buu nuurkiisa masal uga dhigay xagee ku jirtaa allahu nuuru samaawaati walardi mahalu nuurihi ka mishkaati kindi markuu bannaanku u baxa wuu yihi ninkan qaliil lcumri liannahu yanxatu min qalbihi wasayamuutu qariiban saasuu la rabay intuu mushkilad ku abuuray uu aada ula fekeray oo indhihii la galuuteen ayuu markuu labadaas bayd daba dhigay u aamusay kadib uu wuxuu yihi bannaanka intuu u baxo wuxuu yidhi ninkan waa da-yaraayn doonaa qalbigiisa ayuu wax adag geliyey oo qalbigiisau ka jarahaya qasiidooyinkiisa wakti dhowna waa dhima doona sidayna wati isla markiiba wakti gaaban buu ku dhintay ayib darsiga ku xigo berri waxaan ka sheekayn doonaa kitaabka saxiix muslim kadibna darsigaan sii weli doona hada bilah tawfiiq sala allah wasalam ala nabiyina muxamedin wala alihi wasabi wslam